kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii salaamaha waa tahay hambalyada iyo heesahana waa la yidhahdaa ismaaciilow laakiin waxaan ku weydiin lahaa galab wanaagsan baynu leenahay markii hore saacaddan yare eeg markaasaan iyadoo saacaddu afartii galabnimo xaggii afrikana weeye xaggeennana waa arooriyo waad yaabta markaa ha bal waraaqadda ugu horreysa noo soo qabo waa ta maskaxdaada waxaa la rabaa inay la qabsato waqtigaas dhaafsan haddana waa in waqtiyadii la iswaafajiyaa maadaama dadkana dhegeysanaya soomaaliya inta badan u badan yihiin oo toos noo dhegeysanayaan halkaana ay aroorka taa waa runta waa tahay ismaaciil warqadda ugu horeysa aan ku bilaabayo waxaa la yidhi dhammaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waanu salaamaynaa kadib bay yidhaahdeen annaga oo kale ah maxamed xasan suleymaan muumin maxamed suleymaan oo loo yaqaano food cadde iyo xuseen cabdi sheekh iyo jaamac cali qaasim iyo xabiibo maxamed idriis xaawo j k maryan iidow iyo axmed duwaar waxaa sidoo kale warqadan ku jira cusmaan macalin ibraahim cusmaan footo buu ku magac dheer yahay iyo faadimo sheekh abukar iyo cabdalla xasan bulle iyo faysal cabdalla derow iyo cabdiraxmaan maxamed abukar iyo aamine ibraahim cali iyo yuusuf cali caliyow iyo ugu dambayntii cabdulqaadir sheekh abukar baa la yidhi waxaan tahaniyad aroos u diraynaa bay yidhahdeen dhammaanteen oo isku duuban maxamuud maxamed ibraahim oo derow lagu naanayso iyo jawaahir maxamed nuur jiley oo arooskoodu ka dhacay gobolka minnesota waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo kii ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin waraaqda dhinacay kaga horreysa caashay haddaan na soo qabto hooyo maryan maxamed xirsi hooyo milgo siciid axmed naasir maxamed xaashi cagaweyne cabdirasaaq cabdifataax cabdikhaaliq cabdirasaaq cabdiqaadir cabdisamed cabdikariin intuba walaalo cali hoodo farduus ayaan raxma ifraax iyo saynab dhammaan dadkaa kor ku xusanayaan magacyada soo sheego welibana cabdiga u badani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne iyo marwadiisa dhool maxamed cabdi samatar cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne waa maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa garta magaca aad baan markiiba markaan isha ku dhuftun baanba arkayba oo meherkoodu ka dhacay shalay oo jimco ahayd hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa ilaahay ubad khayr qaba iyo nolol raaxa leh ha idin kala siiyo ayaa waraqda lagu soo qoray waa tahay aamiin baan u raacinayna taas way dhamaystiran tahay midda xigta haddaan soo qabto waxaa ugu horreysa hooyo xabiibo salaad warfaa iyo dhammaan baa la yidhi ilmo axmed maxamed xirsi oo kale ah baa la yidhi maxamed axmed cabdulqaadir waa abdikaadir baa la yidhi waa ta waa cabdulqaadir axmed iyo amal axmed iyo sucdi axmed iyo ramle axmed iyo cabdulwaduud axmed iyo sidoo kale cabdifataax axmed iyo maxamed macalin abukar dhammaan reer baynax iyo sidoo kale cumar mataan dhammaan dadkani waxay tahaniyad kalilaaba oo farxad la u dirayaan baa layidhi aroosadda faadume axmed maxamed iyo arooska cabdulaahi xasan roble oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada baa layidhi saskaton ee dalka canada marka waa saskaton waa tahay saytaan u hangaadiyey ee dalka canada taariikhdu markay ahayd toddobadii bishan agost ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin isku waaro obad kheyr qabana rabba haydin kala siiyo aamiin caashay dhinacii heesaa maxaad noo soo qaban lahayd heesaha toddobaadkan horta waa xulahiin sooma markaad isha ku dhufatay xulkan hor yaalla aad baan aad baan aad baan ula dhacay waa taa mid mid ka dhacdaa male haddaad ii dirtan waxaan soo qabanayaa ilow ilow waa heestaan duugoobin sooma heestani waa heestii afaf kala duwan lagu qaaday waa heestii afaf kala duwan lagu qaadaya ee weliba aad ay ka muuqatay xariifnimada ay ka muuqatay waxaa ku luuqeynaya labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdi
هذه فرقة بوتيك إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو إلو سهاو انت هريت ولا سدينو اسكو أهيني ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne intii horeeta waa la oga sidaynu isku ahayne ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inaan ku arko dooni maaye I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك ميمي هبانا ستاكي وأنا بيوي ميمي هبانا ستاكي وأنا بيوي
ilow ilow aan silmaadi furgata bawtid ilow ilow aan silmaadi furgata bawtid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ciddu cidaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne cidduu cidaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayay I do want to see you. أنا أنا مشتاق أشوفك mimi mimi nataka kukuona wewe mimi mimi nataka kukuona wewe
أمرها إلهي هأرسن وحباكو أفقبتسن أمرها إلهي هأرسن وحباكو أفقبتسن أدقو إيديسن أكوهو سي أدكيسن adigoo eedaysan hakuhuu sii adkaysan
taladii arraweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin taladii arraweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin oo dadku yaanu ina ogaanin oo dadku yaanu haye ismaaciil inaa lilah caasha ide heestan meel dheer baad ka keentaan sid haye si walba wax lasugu sheegay waxaa la yidhi malaha afkaad garanaysa wax kugu sheegayaa buu gabadha ku yidhi ha kulo dhinac walba iyadana waxay tiri afkaad garanaysa wuu kugu jawaabi karaa absolute sidaas weeye halkaas waa laisku bootiyey waa tahay waa tahay heestaasi maxamed axmed kuluci waxaa wadajir ugu luuqeynayey caasha cabdow aad bay u mahadsan yihiin ismaaciil warqadda En, bal haddaan waraaq kaloo gacanteeda ku jirtaan markana dhinacayga ka bilaabo liibaan ismaaciil axmed guuleed sheekh maxamed cali cabdi yuusuf maxamed khaalid yuusuf axmed cabdiraxiin maxamed xasan khadar cusmaan cali guuleed xabashi qowdhan mukhtaar cabdi ciise good cabdicasiis xuseen dhabeeye cabdi cali dheere garaad yuusuf aw xasan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadi mudirayaan waa waraaq labaad oo loo dirayo maayir ku-xigeenkii caashaay waa Cabd- tahay cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne iyo dhool weli magaca magaca inantan ba ka helay malaha malaha magaaladii o dhan u hambalyeynayso maayarka wahaa magaaladii oo dhan ba u hambalyeynaysaa iyo dhool welibana maxamed cabdi samatar oo meherkoodu ka qabsoomay hoteelka ambasador jimcihii ee bishan sideed shan iyo tobanka ahayd ilaahay ubadkii ubad khayr qaba haydin kala siiyo ayaa tan lagu soo gabagabayay aamiin baynu ugu daraynaa aniguna aamin waan leeyahay warqadan hoosta iga soo gashay waxaa ugu horeysa hooyo batuulo aadan maxamed maasha alla waa hooyaday macaan iyo dhammaan reer ibraahim aadan iyo inta ay dhaleen iyo inta ay sii dhaleen warqadan goordhoweyd bay soo gaartay iyo sidoo kale isaaq maxamed nuur daqare xaaskiisa iyo caruurtiisa waxaanay kala yihiin maxamed isaaq maxamed maani show ayuu ku magac dheeryahay iyo mukhtaar isaaq maxamed iyo axmed deeq isaaq maxamed iyo ismaaciil isaaq maxamed nasre ibraahim aadan maxamed ibraahim aadan nuune xamdi faysal shariif anise isaaq maxamed hiba isaaq maxamed iyo faa'is hodan isaaq maxamed dhammaan asxaabtan oo dhan iyo ehelkan iyo qaraabadan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan nasro maxamed cali iyo daahir ibraahim aadan oo dhowaanay gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xanaan daahir ibraahim xanaan waxaan leenahay soo barbaaroo noqo tii ilaahay uu ka dhigo mid dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta aamin xanaan iyo hooyadaa waynu salaamaynaa caashay labadu waa salaamayna salaan qaaliya salaan qaali aynu diraynaa haddaanna waraaqda xigta soo qabto doctor xasan maxamed xaaji daa'uus iyo xaaskiisa bahja cabdulaahi cali doctor cabdulaahi maxamed xaaji iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan maxamed xasan maxamed iyo xaaskiisa maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa eedo faadumo xaaji nimco maxamed xaaji eedo nuurto maxamed xaaji dadkan oo kala jooga soomaaliya sweden belgium iyo holland waxay tahniyad iyo hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosadda sahre maxamed cabdulaahi iyo weliba shankaroon cali siciid oo dhowaan ku aqalgalay amsterdam dalka holland waxayna leeyihiin wiil yacaano gabar yacaano aniguna aaminayaan raacinaya waxaan u jeedaa inaad u fakfakanayso heesta xigta hase ahaatee bal warqadan aan ka gaarsiiyo ismaaciilow waxay ka timid aabe axmed cabdibaasid aadan iyo hooyo dahabo maxamuud maxamed iyo khadar axmed cabdibaasid iyo cumar axmed cabdibaasid iyo haashim axmed cabdibaasid iyo sidoo kale abtiyaal baa layiri oo kale ah axmed cabdisalaan aadan iyo xaaskiisa falastiin axmed iimaan wow waraaqaha galabta hoosta ba naga soo Hay, hay, gelgelinaysa hay.
waxaas le axmed cabdisalaan aadan marka layidhi haddana falastiin baa kusiilama waa tahay labadu waa salaamayna iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed waa cabdulaahi maxamed maxamed geeda qorow xaaskiisa ku lamaan oo ah malyuun axmed salaad iyo axmed maxamuud maxamed geeda qorow iyo cali siciid waa cali siciid maxamuud maxamed geeda qorow iyo xaaskiisa faadimo maxamed warsame iyo cabdinuur cali geeda qorow waa habaryarihii baa ku jira waxaa ugu horeysa xaawo maxamuud maxamed iyo caruurteeda iyo nadiifo maxamuud maxamed iyo odageeda weji xasan iyo caruurteeda waxaa kaloo ka mid ah salaado mire iyo sacdiye axmed sheekdoon iyo caruurteeda dhammaantood asxaabtaasaan soo sheegay oo dhan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan qaasim cali salaad iyo xabsa mise waa xabsa waa tahay waa xabse axmed cabdibaasid oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay kuna aqalgalay gobolka virginia isku baara way leeyihiin ubad khayr qabana rabbi idin kala siiyo aamiin haye caasha da waxaad u fafakanaysa sidaan dareemayo heesahan xulka ah ee galabtan dhegeystayaasha u hayno dee haa markii hore dee waxaad keentay mid afaf badan oo waxay heesa inaynu dambaysiino Hay.
way wax gaadhaya inaan haynin laakiin haddaan isku dayo bal mid kaloon inaan dooqayga soo qabto hay haddaan ayaan dhalad iyo salaad salaad derbi soo qabto ka hor wow ayaan dhalad hees dabyar shidaysa ma aha haye waxaa isleeyahay bal waxa un yara gaadha afafkii badnaa inkastoo af af qurun baa lagu heesayahay ah taas maa isleeyahay dhegeystayaasha soo waa ta waa heesaa ilaa iyo hadda sida ololka u baxaya heestan ayaan dhalad baxayaha
ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro waxaan
ruuxa bareed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku wacaya ifkana waxaanu soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhew dagarugo sida ayra geelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidheho ardagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay bal caashay ka waran heestanna balse sifaha badan u bixinaysa waa waxaan ka helay sida ubad aan dhalay baan kuugu uurfiyoobahay malaha abwaanada waa u fiirsadeen horta abwaanada markaad fiiriso qaabkii wax u sawiraan lama gaari kara qaabkii wax u dhigaan Hey.
markuu leeyahay een, sida ubad aan dhalay baan kuugu uurfiyoobahay malaha adduunka maba jirto si lamida sida Ubadka loogu u- uurfiyooba yahay ubadka la dhalay laakiin nuxurka waxaasoo dhan loola socdaa macnaa uu sifahaasoo dhan u bixinaya waxa weeye anigana sidaasoo kale adigana sidaas oo kale ah, saas weeye xaggaasaa loo socdaa arartuu soo dhigta cajiib bay ahayd salaad derbi aad baan u salaamaynaa dalkan maraykanka uu dhinac ka degan yahay heesta ayaan dhalad intaasaan ku dhaafnay warqad dambe dhinacaaga mise waa dhinacayga ismaaciil markan dhinacaygan ku bilaabaya waa tahay waa hambalyo aroos baan gacanta ku hayaa oo aad u kooban welibana dadkan iyagu way soo koobinba waa aabe cali salaad xasan hooyo farxiye maxamed faa'ise cali salaad khadiijo cali salaad axmed cali salaad adeer axmed salaad xasan iyo xaaskiisa aamina khaliif sawdi dhammaan reer salaad xasan waxay a- waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan qaasim cali salaad iyo xafse axmed cabdibaasid oo ku aqal galay gobolka virginia isku waara ubad khayr qaba kala hela aaminayan leenahay weliba arooskaasi heesna way soo dalbadeen asxaabta u diraysa in loo cayaaro soo ma heestaas anaa xuli doonaa Wa- saadoo xulaya ama adaan ku daynaya waa- waa kuu waaye waaye dhinacaas kalsooni baa lagaaga qabaa laakiin bal warqadan aan raaciyo dhinacayga marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan baa la yidhi daadiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay idhahdeen tahniyadan ah, bal noogu daro toddobaadkan waa ta waxaa ugu horeeya aabe maxamed cabdi hooyo faadumo yuusuf jaamaac iyo walaal baa la yidhi axmed maxamed cabdi cabdisalaan maxamed cabdi nimco maxamed cabdi iyo deeqo maxamed cabdi iyo hinda cali faarax iyo seynab cali nuur iyo mune maxamed ismaaciil iyo aamine axmed cali fanax iyo sidoo kale khaliif ah, ceegaag asxaab kalo fara badan ayaa ku jirta waxaana ay kale yihiin aamine ladan axmed cali iyo khatro xasan maxamuud iyo cabdinaasir daacad iyo cabdiweli maxamed sheikh iyo cabdiraxmaan maxamed xaaji koronto iyo ugu dambeyntii maxamed cali axmed dhammaan saxafiyiintaasi oo ku kala sugan baa la yidhi deegaanada puntland waxay tahanid aroos u dirayaan mudane mawliid maxamed ismaaciil iyo marwadiisa baa la yidhi sahre maxamed cabdi arooskoodu ka dhacay magaala madaxda puntland ee garowe taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay agost sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin ubad khayr qaba soo ubad maaha ubad khayr qaba raba idin kala sii waxaan in cabaaraba ka fikiray waxaan ku duceyn lahaa arooskaas waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo kii khayrle barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamin aamin waa inta ugu badan dadku rajeeyaan ubadka khayr qaba ee arooska uu la sameeyo waa aad iyo aad marka duca kow inuu jirto haddaan waraaqda dhinacayga een, mid kale soo qabto waraaq xigta hooyo xabiibo salaad warfaa iyo dhammaan ilmo axmed maxamed xirse oo kale ah maxamed cabdiqaadir amal sucdi ramlo cabdi cabdiwaduud cabdifataax maxamed maxamed nuur cumar mataan iyo dhammaan dad kale waxay tahniyad kal iyo laab ah ay halkan uga diriyaan baa baa waraaqda lagu soo qoray aroosada faadumo axmed maxamed iyo arooska cabdulaahi xasan rooble oo uu qalgal- qalgalkoodu ka dhacay magaalada saskaton ee dalka canada saskaton waraaqda mar horena waan akhrinay waa ta goorroodii soo martay magaalo aad igu cusub ay ahayd waxaan Magaalada- sheegay haa, taariikhdu markay ahayd bishan sideedaad toddobadeedii labada kun iyo afar iyo tobanka marka saskaton waa magaalo canada ka mid ah inta badan barnaamijkan waxyaabahan ka barana waxaa kamid a magaalooyinka lagu bartaa deegaanada lagu bartaa dhul aadan weligaa marin waxaa lagu moodaya mararka qaar inaad xariif ku tahay sidaad u sheegaysa iyo sidaad u dhahayso saas waaye
saas waaye miyaa tiri saas waaye waan dareemaya halkaad uga jeedida Waa- cashay waa soo xamra- waa soo xamaraawi maxaa la yidhahdaa xamaraawi may waxaan sirida waraaqa inta ugu badan ba xamar ka timaado Ah, marka waraaqa aan akhriyay bay saa ku qoray maya warqada malaha dhinacaaga malaha kusoo aad waraaqaha gees walba ismaaciil oo ka yimaadaan oo caalamka Ah.
ka mid a laakiin markay kugu soo aada mararka qaar siday u qorantaha markaad u akriso waxay- goor goor durbaba xamaraawi u noqday waa xamaraawi waa transformer qofku markuu afkii xamar ku hadlayo muqdisho iyo dhinacii koonfurta ha meel meelo dee erebixino kala duwan jabuuti oo kale erega aada loogu tagaa hargeyso kale waa loogu tagaa meelo kala duwan hay saas waaye markaad tiraad hargeyso kale maxaa lagaa leeyahay waa qofkaas waa reer xamar baa lagu odhanaya
waa tahay bal waa tahay waa adiga sheegay inaad heesta usoo qaban doonto een arooska gobolka virginia ka dhacay ee dhex maray qaasim cali salaad iyo xabse axmed cabdi baasid intayna hees usoo qaban caashay su-aal ku weydiiyaa bal Um, adigu heesaasaad isku tihin ha igu labayn heesaha waa isku wanaagsanna ay ma qaadaa haddaan doono
baloway barnaamijka xagga dambaanu adigu qudhaada codsiyo badan baan kuusoo gudbinaynay Ay.
haddaad tira hees soo qabo laakiin codsiga marka lasoo gudbiyo qofkay jirtaa inuu ogolaaday inuu diido qofkay saba jirta ha dooqaadaan kuu daynina oo waa tahay laakiin horta haddaad tidhi hees usoo qabo aan ku yidhi anna waan usoo qabanaya hay maadaamay qoys cusub oo reer virginia ay yihiin magaaladan degannahay waa gartay waxaan usoo qabanayaa nimca yaasiin iyo weliba cabdijibaar alkhaliiji heestii guulalla waa guul alla ha waa waa hortii hees la dhegeyso waa hees xagga hore iyo xagga dambe la socota midhaheeda iyo muusigeeda iyo dhinac walba ka dhig malaha aroosidan ku bannaan aroosida aad ugu bannaan
Yeah.
caashay waxaan filayaa dee inaan hees ka hadlaysa welibana arooska iyo kalgacalka iyo aynu usoo qabanay arooska een, qaasim cali salaad iyo weliba xafse axmed cabdi baasid waxaan u malaynayaa ismaaciilow gabdhaha iyo wiilasha isguursadoo dhan inay yidhaahdaan markay waraaqaha soo qortaan haddii xataa barnaamijka mararka qaar aad banaanka ka jirto ama aad fasax ku maqan tahay in la idhaahdo wiilkii dooqa wanaagsanaa noogu dhiiba may adaa adaa maalmaha dambe mateli doone waxaa tahay gabagabadii barnaamijkaanu kusii shaqaynaa heese kaloo wanaagsanna waanu u haynaa bal dhinacii waraaqaha mar kale haddaan jalleeco warqadan aan hayo waxaa tahniyad dhalasho ka diraya bay yidhahdeen halkan dhammaan reer maxamed warsame iyo reer axmed cumar khaalid oo isku duuba bay yidhahdeen waxaana keliya bay yidhahdeenna hooyo marya nagaas gurxane iyo hooyo khadro aabe maxamuud warsame jeega cadde waxaa kaloo ku jira aabe axmed cumar khaalid iyo xasan daahir maxamuud warsame jeega cadde iyo faadumo maxamuud warsame jeega cadde iyo sidoo kale maxamed maxamuud warsame jeega cadde oo hire loo yaqaana baa layiri iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa anfac nuur soofe iyo sahro maxamed warsame waa sahro maxamed warsame jeega cadde iyo sidoo kale raxmo macalin nuur iyo eedo caasho warsame jeega cadde iyo caruurteeda iyo maryan cabdi badal xasan jeega cadde xaaskiisa waa maxamuud cali badel xasan jeega cadde xaaskiisa iyo caruurtiisa iyagu dambeyntii faarax macalin nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan qoyska reer jeega cadde oo kala jooga bay idhaahdeen dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa ay tahaneed dalasho u dirayaan aabe cabdiqadar maxamuud warsame jeega cadde iyo xaawo axmed cumar oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag waxaana gabadhaasi loo bixiyay bay yidhaahdeen muntaas cabdikhadar waxay leeyihiin soo barbaaroo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda magaalada ceergaabo kuley ada aada iga badayo waxaan maqlay inay tahay meel aada u qabow dadka halkaas joogana aanay gaboobin horta ma runaa caashayna dalxiis ka tagtaa wanaagsan oo aan marka hore sawir lagaa sii siin oo magaalo qabow nolosheedu noloshii hore een, rasmiga ahayd ah wax kastii fresh yihiin ma garanaysaa dadku iyo dadkuna aad xagga da-da waa waa la- in badan baa la sheegaa dadka da-da ma gabgaboobaan waxaa laga helayaa dad boqol iyo soddon jir boqol iyo konton jir marka cimilada qabow baa ugu bacmaa laleeyahy den wax walba waa natural marka aad waxayn aadna dhulkooda ka sarreysaa jawigoodu talabaad buurtii daalaa ku taalla dhinacan eh, bu- een, waxa laasqore iyo dhul wada geneena wax walba weelaya gobolkaas waa marka waa gobol aad u imise goorba dhex marta wallahi marar kala duwan wakti badan baan kusoo qaatay xagga cashay waa tahay waa ta malaha waad ta kaa muuqata dhuubnida iyo qorqornida bal heestan xigtana dhinacaaga muusoo riixatalo may may adiga way caasho badan tana ma idaysa Taa aadan ku daayo.
xusuus iyo meelo fogfog way ila gelaysaa ma iga dhaaftay bal dib noqo waayo waayo dib ugu noqo bal waa tahay alla barasho barasho wacana Wow.
waxaan aada uga helay bariidaduba waa sad ruux bukaanka kugu nacayo adoo baahan kaa tegin sama kuma banaana
cashay hees xagad keentay
heesta waa heesaha jeebka dambe ee jeebtuugga la yidhahdee lacagaha yaryar lagu xareeyo hey meelahaas aan ku hayay codka macaan waa fanaanka saalax qaasim naaji
aniguba garyaha qaar bulshada iyo sahanku wadka bodolka marin jiray aniguba garyaha qaar waa tan badiyo wabi buuraha kalali jiray aniguba daryaha qaar shabiyo sahanku watan budulka marin jiray wasabixisa bixise cashaqan biyo un bedankayda kaba jaray anigoo biseelay cashaqan biyo um bedankayda kaba jaray anigoo guseelay taanu beer cadaade cadaade taanu beer cadaade cadaade buhudayu naftaahaydi iyadayga boydi boydi iyadayga boydi boydi taanu beer cadaade cadaade gabayde gabayde iyadayga bayde gabayde bariidaduna waa sare ruxu bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tagayso sama kuma bannaane bariidaduna waa sade ruxu bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tagayso sama kuma bannaane alla barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana bi'iwaha adduunyoyi maxad laba bogaysaa howlahaa ku badana howlahaa ku badana howlahaa ku badana howlahaa ku badana
howlahaagu badana howlahaagu badana caashay heestan horta waayo waayo waxaan riwaayaduhun baan ku maqli jiree iyadoo codkan faseexaa ka takentay
halkan waa kayd dhan waa idaacadda sama ogid marba meelun baad u dhacaysaa markaas tirahdo war heesahan dhow dhow maalmaha waa lagu daala bal gadaal maxaa jira markaad tirahdo Hey.
waa kuwana kale loo taga maalmo maalmaba xasuusta dib u celisa dad badana barnaamijkan een, iska dhegaysanaya hadda oo barnaamijkan een, waqti isaga qaadanayo oo xilligii fasaxa ku jira inta badan soomaaliya een, maalmaha sabtida waa maalin shaqay u taha laakiin wadankan waxay ka tahay maal- maalinta ugu horeysa ee la yidhaahdo ee weekendiga marka dad badana barnaamijka iska dhegaysanaya waayo waayo markay xusuusiso waxaa laga yaaba inay yidhahdaan war bahashani welibana galabtii dee makhaayadaha inta salaada casar lasoo tukado ayaa makhaayadaha raadiyaashu ka daaran yihiin shaahiyadii Dabeedna bigayska qofki- ahaa.
shaahi iyo cadays iyo bigayso dabeedna qofka intuu shaahi saacabayona xaggana idaacaddii oo bilaasha uga daaran oo oo waxba lagu qarash oo garaynayo waxba lagu kharash karayn waan gartay oon biil loo soo diri lalahayn shalay dhegaysateen lacagtaa soo dir aad iyo aad aad iyo aad waa tahay warqadda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waxa ay ka timid marka ugu horreysa baa layidhi waad salaamantihiin islaam baanu ka naaxna annagoo dhan waa tahay aad bay u mahadsan yihiin marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah maxamed xuseen ibraahim oo loo yaqaano maroodi iyo xaaskiisa fardowsa iyo sidoo kale xuseen maxamed nuur iyo mahad xuseen ibraahim iyo ciise xuseen ibraahim iyo cali cumar ibraahim iyo cali xasan ibraahim iyo ciise macalin amiin iyo cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo sidoo kale cusmaan xuseen ibraahim iyo sahra xuseen ibraahim iyo waxaa layidhi shanta xasan ibraahim iyo waxaa kaloo warqadan ku jira daa'uud maxamuud cabdulaahi iyo maxamed ibraahim cali oo ku magaca dheer baa layidhi watees iyo yaxye xuseen ibraahim dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi garoowe baydhabo boosaaso italy germany iyo sweden waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan waa mudane cali maxamed cabdinuur oo ku magaca dheer cali gacmeed waa cali gacmeed mise cali gacmi baa loola dan leeyahay waa tahay iyo sidoo kale marwo bishaaro abshir aadan oo aqalgalkoodu ka dhacay baa layidhi magaalada baydhabo jannaay ee gobolka baay ducadu waa xaggiina baa layidhi waa tahay aqalgalkaasi ka dhacay baydhabo jannaay ducadii bal maxaad ugu ducayn leed caashay waa kolley waa aroos waxaan leenahay horta marka ugu horreysa ujeedadii laga lahaa ilaahay idinka gaarsiiyo oo ah inubad khayr qabaad ku kala heshaan een arooskiinana uu waaro wiili caana gabari caana ugu duceyna caano gabadhii caano waaba inta ugu muhiimsan ducada anna waxaan soo qabanayaa een, waa tahniyad dhalaasho dadkan magacyadoodu ay ka mid yihiin yuusuf maxamed cali adoole maxamed keero macalin ibraahin xasan kaab cali ibraahin warjeeye yuusuf aadan cali xuseen cali daa'uud muxyidiin cali daa'uud xasan cali daa'uud mustafe cali maxamed aan idhaahdee mukhtaar cali maxamed maxamed cali maxamed muxyidiin nuur maakiri maakiri waa mise waa maakiri saasa maakiridaasay isu qoran tahay maxamed nuur maakiri labadaba maakiri mar hadday qoran tahay waa maakiridaasuna awoowe xasan abshir cali awoowe isaaq aadan ibraahim ayeeyo barwaaqo abshir cali iyo ayeeyo xaawo cali maxamed iyo ayeeyo faadumo cali maxamed dhammaan dadkaas oo jooga magaalada garowe boosaaso baydhabo dalka uganda iyo kenya dalalka uganda iyo kenya waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed yare aadan baa layidhi maxamed yare aadan iyo weliba hooyo shamso xasan cali oo wiil ugu dhashay berdaale gaar ahaan tuulada taflow xaaje caashe taflo ma xusataa
taflow mise toos weyne taflo baa halkan ku qoran maya taflow ay dhiman tahay Ma- taflo maqalkeeda xitaa ma hayo ha gaar ahaan tuulada taflo baa ku qoran taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii toddobaad aynu soo dhaafnay wiilkaas waxaa loo bixiyey isgowe isgowaa loo bixiyey wiilkaa alla ilahi kaasaan garanaya haye magacaas isgowe maxaa hadda ku fasir lahayd isgowe marka lagu yidhaahdo wallahi magaca laftigiisaa bay igu adag
isgowe marka lagu yidhaahdo oo dhulkaasna aad joogtay magacaas lagu bixiyo waa mid ka mid a magacyada ugu sarreeya haye waa carfaaye haye isgowe macnihii waa qof carfaaye carfaaye marka waa carfaaye marka waa carfaaye maxamed yare aadan baynu nahnaa aad iyo aad waxaan leenahay ilaa ha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin baan anigun u raacinaya waa tahay bal heesta ugu dambaysa een, caashay haddaan heesta ugu dambeeya usoo qabo dee heeso kala duwan baynu soo saaray bal dhinacan iminka jacaylkeenu soo noqono iyo mar haddaynu heeso kala duwan soo saaray oo xusuus dib u celinay xilligan dambe aynu nimaadno mid marka dadka ay ku nastaan ku nastaan oo shaahana ku dhamaystaan shaahana ku dhammaystaan waa garad xaawakiin haddaynu soo qabanno ka war waaw waxaa wakiin way heese macaantahay weliba heesaheeda hasii macaanaadaana Haye.
mid baa kolley anigu aan kasoo qabsan lahaa hadday marka dhinaceeda noqoto laakiin haddaan wa- fan- ma- haddaan fanaanka soo xol adna bal heesta inoo soo xol aynu wadaagin inta ugu waa dambaysa fair enough yidhahdaa waa tahay cadaaladday ku bannaan tahay haddaad fanaanadii soo xushay anna waxaan fanaanadii kasoo xulanaya heesteedii anoo adiga ku raba ha iga roorin waaw waaw cashaqa runta ha ka roorin oo Haye.
ruux adig ku jecel ha ka roorin marka maxaad ku xolatay caashay waxaan aad ugu xushay heestani horta adaa fanaanada soo xulay anaa fanaanad soo xolay haa.
laakiin heesta waxaan ku Heesta.
xushay waa heestan dhulka dhicin haye aadna waxaan uga helay eh, sidii runta uga tarjumaysa haye bar haddii intaasi gabar ku tiraahdo maxaa dhihi lahayd de wax jawaab ja- mayaba male he way iska dabageli lahayd ma ha laakiin intaanan intaanan ka ka bixin barnaamijka aynu gabagabada inaan aadin ah toddobaadka dambe aan u dhiganaya hayeloosiin marka hore waxaan sala intaan fanaanada soo qabo caasho waxaad ku tidhaahdaa ha caasho bal adna adiga qudhada fanka magaranaysa xagga aad ugu dheereeya ay marka adaan islahaa sanadka bal hees qac in yar haydin ku soo bilaa bilaa bilaa miisiga
waata waa saa sheegtay toddobaadka dambe aan ka wada hadli doonaa ha iga roorin codka macaan fanaanada xaawakiin ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijka xigay toddobaadka dambe ku kulmayno waa aniga iyo caasho coodooda kaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula dega waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula dega Yeah. ano adiku raba haigaroori caasha qaarita hagaroori kalgacayl rasmi hagaroori raaxada danta hagaroori oo ruux ku jecel iska reebi ano adiku raba haigaroori caasha qaarita hagaroori kalgacayl rasmi hagaroori raaxada danta hagaroori oo ruux ku jecel iska reebi riixaan udgoon aftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruu raalligeliyey riixaan udgoon aftu raacdayo